الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التبرك بالاسم الحسني waa tafaa-ulkii un tabaruga imaka halkan waxaa loo wadaa barakaysigii la barakaysanayey macnaa la tafaa-ulanayey khayr iyo wanaag la filanayey ruuxii bal waxa magacani tilmaamayay ee yar lafdigiisan macnihiisa ah taasi ay rajo iyo khayr rajaynteed kuga beeraysay weeye bilismi ismigii alxasani fiicna taas buu baabkeedii yahay kale waxaa inoo socotay xaggii dee diyaaradiiya waxaan ku jirnay bal taas qaabkii inoogu dambeeyeyna baabul fa'li buu ahaa fa'liguna diyaaro maaha oo dee ruuxu bal masalan ama kelimo uu maqlay iyo balisan oo kale magac sidaas oo uu maqlay ama shaksigii magacaa lahaayee uu arkay oo kale iyo haddii uu bal masalan khayr iyo wanaag rajeeyo oo balme taas oo kale diyaaro maaha diyaaradu waa wax qows keenaya iyo balaayo laga baqda iyo shar la fisho keenaya ee tani waa nooc xusnu danni billaah iyo rajo wanaag la rajaynaya iyo taas oo kale oo iyada waa taa fa'liga lagu magacaabo rasuulka ilaahayna inooguba fasiray kelimo fiican oo ruuxu uu maqlayo markaa rajo iyo ididiilo qalbigiisii gelin ama wax inuu fisho wanaagsan ilaahay kaba fisho baab horeynu ku soo marray xaggii kunyooyinka iyo asmaada oo kale oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ismiga fiicani inuu cajab gelin jiray asmaa aan fiicnayna uu bedbedelay waynu soo aragno wax fiican uma bedelay xadiid baynu soo aragnay malaa geel la kaxaynayey man yasuuqu ibilana haadihi oon yidhi anaa kaxaynayo udhi magacaayuu ii fadhiiso mid labaad uu fadhiisiya ugu dambayn nin uu yidhi ninkii xadiidka warinaya aniga weyo magaca uhi naajiya waa badbaado iyo taas oo kale u yihi anta laha taa uu ku yidhi wa waxyaalahaas waa isla wada baabkaasun haddaba diyaaro maaha sharaysi wax la sharaysta maaha waa tafaa-ul iyo wanaag iyo bal wax la rajeeyo iyadoo wax dee aanay wadcigii waxyaalahaasi ilaahay qadarkiisii wax kasayoonay kabatay ama baabkeedii wuxuu uhi markaa musanifku xadaanaa ibraahim bn lmundiri can macni bni ciisa qaala xadaanii cabdullaahi bni mu'ammalin can abiihi can cabdillaahi bni saa'ibi ana nabiya sala allahu calayhi wasalama caama alxudaybiyati kole ya-da waa ishadaan ama takfiifkana way u badan yihiin baa ya-daas dambaan sheegaya de ya-da hore ya-da dambaan ujeedaa bal markaa in xagga sanadka dee ibraahim bn lmundir alxizaami iyo macna bnu ciise iyo waa dad macna bnu ciisena marka la eego asxaabtii maalik ba raggoodii ugu idqaanka badnaa nin kaba mida weeyo aynu hore usoo maray ama xadiidka bal kolley laba nin oo isku xigaan filaya inaynaan hore usoo marin ninka saddexaad ee xadiidka warinayana bal dikri mar aan cubayd ibnu cumayr maalintan ka soo warramaynay baan yar hadal qaaday ee xadiidu leeyo inoo horeeyoon xusuusna imika ma jiro ka cabdullaahi bni mu'amal waa nin reer quraysh oo reer bani maqsuum oo reer maka ah atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaana ka mida ama kuwa xaafid bnu xajar saabico ka cabiro kitaabkeennan aladab lmufrad iyo tirmidi iyo ibnu maajah kuba sugan kolleyna waa nin daciifa isagu cabdullaahi bni mu'amal waa nin daciifa bal taas baan leenahay aabbihii mu'amal ibnu wahabillaah baa la yidhaha dee waa taas waa nin isaga una xoogaa yar ka yar horeeya xagga dabaqadee laakiin isaguna taabici ma aha un waa kuwa qolada lixaad ka dhiga xaafid bnu xajar ee laakiin markaasuun taabic saxaabadii wax ka soo gaadhay si aan laba kulminoo isagu wuxuu kaga duwan yahay inankiisa kitaabkeennan adabulmufrad mooye xataa tirmidi iyo ibnu maaja inankiisu ku sugan yahay riwaayo kuma laha kitaabkeennan buu ku leeyahay waxaana cid ka warisay wax jira uun inankiisan cabdullaahi bni mu'amal oo cid kaloo wax ka warisay ma jirto isaga kala gooni noqday riwaayada xaafid ibnu xajar mastuur buu kaba cabiraa waa in adigu bal xaaladiisa iyo cadaaladooda aan war loo hayn dahabina kitaabkiisa miisaan aan la aqoon buu kaba dhiga laa yucraf bal sanadka markaa in waxbaa inooguba sugnaanaya walow in dee bal kale kalaam bukhaarina uu inoo dambeeyo adigu sanadka waxbaa yar inooguba sugnaanayo waa arrintan khaasatan cabdillaahi bnu mu'amal iyo ama cabdullaahi bnu saa'ib waxaa inoo dambeeyay inuu bukhaari odhan doono rasuulka ilaahay uu soo gaadhay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wal waxaan leenahay isagu cabdullaahi bnu saa'ib waa nin isagu waa qolooyinkay isla reer yihiin waa reer beni maqsuum isna waa reer maka suxbaa isaga u sugnaatay aabbihii saa'ibna suxbaa u sugnaatay reer maka marka la eego qaarigoodii buu ahaa waa muqrigoodii bal waliba halkaa aada iyo aada uguba horeeyo mujaahid baa laga soo naqliyay kolley maalin dhaweydna waan sheego cubayd ibnu cumayr maalintan kaba warinayne inuu yihi dadka maka ahaan buu ujeedaa reer maka haddaanay dadka waxaan ugu faannaa waa dadkii magaalooyinkii kaleba afar buu sheegay bifaqihina ama muftigeedu ka cabirayo waa ibnu cabaas buu yihi waayo ibnu cabaas baa annaga dee faqiha iyaga iyo muftiga iyaga waa ibnu cabaas dee waqtiyadaasna wax la nadiiri waqtiyadaa dambe dambe dambena waa yaraaba ama ma jirin xagga marka la eego cilmiga walow dee saxaabo waaweyn oo kale saa ibnu cumariya ay jireen waa jaanibkaa wixii uu kulansaday muxuu markaa yidhi wabiqaari'inaa cabdullaahi ibnu saa'ib muqriga iyaga ama qaariga iyaga qur-aanta mujaahid iyo keyrkiiba way ku dul aqriyeene iyo cabdullaahi ibnu saa'ib dee iyo mu-adinka iyagoo abumaxduura waa mu-adiniintii rasuulka ilaahay buu kaba mida abumaxduura aadna u cod fiicnaa waa saxaabi isaguna iyo qaasiga iyaga ama waacadka iyagoo cubayd ibnu cumayr in maalin dhaweyd aan ka soo yar warramaynay qisadiisa bal waa nintaas le in isaga bukhaari waa kanuu adabulmufradna wax waa kaga wariyey tacliiqaadka saxiixana waa ku sugan yahay muslim iyo asxaabu sunan ilarbacna waxbay kaba wariyeen oo raggaa hore la mid maaha aabbihii saa'ib ibnu shariikna in wuxuu ahaa masaa'ib ibnu abi saa'iba in wuxuu ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh shariigiisii qabla alhijra waa rasuulka ilaahay dee tijaariya waxyaala waa ku jiray qabla alislaam baaban odhan karnaa in rasuulka ilaahay buu ahaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh shariigiisii ay waxyaala shuraaka kuba ahaayeen bal haddaba cabdullaahi bnu saa'ib baa wuxuu yihi ana nebiya sala allahu calayh wasalam nebigu caamal xudaybiyati xudaybiya sanadeedii waa sanadii lixaad ee hijrada dhammaadkeedii dulqacna way dhacday rasuulka ilaahayna iyo saxaabadu iyagoo soo ixraamtoo dulxulayfa ka soo ixraamtoo kun iyo dhowr boqola ayay maka ku soo dhowaadeen laakiin quraysh baa diiday iyagu waxay u socdeen inay cumro gutaanuun inay ogolaadaanba inay soo galaan oo waxay isu yar arkeen dee maqaamkii ay lahaayeen dadku inuu hoos u dhacayo la odhan doono xoog buu ku galayba taa iyadoo dagaalla kaba dhexeeyeen arrintu waxay socoto socotaba ugu dambeyn beecadii ridwaan baa dhacday beecadii ridwaan dabadeedna sulxii xudaybiye iyo heshiiskii baa dhacay muwaadiisa ay kaba mid ahayd ama waxyaalihii lagu heshiiyey sannadaa inaanay muslimiintu rasuulka ilaahay hogaaminaya maka gelin ay laabmaan laakiin kala dambe ay soo noqdaan dee iyagoo iyaguna saddex xisho u bannaynaya sida lafdigaba inoogu soo socotaa bal haddaba taas bay ahayd haddaba rasuulka ilaahay sannadaa xudaybiya xiina dakara cuثmaan bna cafaana markuu cuثmaan ibnu cafaan hadal qaaday xusay sheegay qisadu dee marka halkan kamana qisoonayno bal dee aadna lafdigu mukhtasar weeye wixii xadiidka ku yimi uu sheekuu soo arooriyun baan eegaynaa waxaan kaba faa'iidaysanayno ee saa dee ah kutubu siira iyo bal dee axaadiidaba inooguba timi rasuulka ilaahay markay halkaa ku hor joogsadeen wuxuu diray cuثmaan ibnu cafaan oo fariin uu u dhiibay quraysh inuu waxa weeye u socdo uun inuu cumraysto ay u socdaan wax kale aanay u socono markaasaa waqtiyadaa la faafiyey in cuثmaan ba la dilay markaasuu rasuulka ilaahay dadka ugu yeedhay beecadii beecata ridwaan ee ilaahayna yidhi laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taa dabadeed markay beecadaa ogaadeen qurayshi bay dad soo dirdireen soo kala horhoreeyey oo dee waxa weeyaan rasuulka ilaahay la hadlayay oo bal umuurahan kala hadlayay markaa ugu dambeyn baa ninka inoo soo socdaa yimi waana ninkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intay waxyaala isku afkarteen markii dambena la kala qortay heshiiskii xudaybiye kaba dhacay haddaba waktigaa cusmaan makuu markaa jiray ee arrinkuna saa umu ahayn la maqlay ayaa ana suhaylan qad arsalahu haddaba waqtiyada caynkaasa weeye waa caam alxudaybiya markaa cusmaanna rasuulka ilaahay uu dee hadal qaadee bal waxyaalahaasi dhace beecadii ridwaan adugu ay dhacday un ayaa ana suhaylan suhayl baa qad arsalahu waxa soo diray oo ilayhi waa ila nabiyi sala allahu calayh wasalam qowmuhu qowmkiisa waa quraysh baa soo dirtay saalixuu fa saalixuu way la heshiiyeenoo waxay kula heshiiyeen calaa an yarjica inuu laabmo canhum xaggooda haadal caama si aan loo odhan oo carabi aanay u odhan xoog buu ku galay oo iyagii isagoon raalli ka ahayn iyo xoog baa beledkoodii lagu soo galay aan loo maqlin sannadan inuu kaba laabmo wayukhalluuha waa maka damiirku ay u banneeyaan lahum waa rasuulka ilaahi iyo cidda la socota qaabila waa sanada sanadaa ku xigtee kal dambe oo kale alaaatan saddex habeen iyo saddex dharaarood waa wixii lagu heshiiyey inuu laabmo waana tii saxaabada aada uguba adkaatay ugu cuslaatay oo dee rasuulkii ilaahay way soo raaceen shaki kagama jirinba inay beydkii gelayaan ay cumraysanayaan haddana markay arrintu noqotay taxallula imaka halkan muxsariin bay noqdeene aan laabano aad bay ugu cuslaatay oo xataa rasuulka ilaahay markuu yidhi taxallulow ay cidba way maqli weyday ilaa uu isagu ficlan ugu dhaqaaqay cid kacda wuu waayey markaa hore arrinta kuba timi iyo dee shuruudahaas dee tanna way ka mid ahayd kal dambe inay soo noqdaanoo saddex xisho ama dee de habeenadoodna way la jiraan in maka loo faaruqiyo macnaa beydka iyo wixii ku dhowaa ay iyagu u faaruqiyaan si aan ixtikaaka iyo isku dhacna u dhicin hagaagna ay u gunteen cumradoodii taas baa heshiista dee waxyaalo kaloo yar muslimiinta ku cuslaaday khaasatan cidda iyaga ka timaadoo la celinayo ciddii muslimiinta ka timaadona aan la celinayn rasuulka ilaahay dee iyagu waxaa markaa joogun bay arkayeen caaqibada iyo waxyaalaha dee bal maalan taas waxaan iyaga u muuqan baa u muuqdayoo rasuulka ilaahay waa aqbalay iyaguna markaa taa way dhibsadeen laakiin haddana wixii maslaxo iyo wanaag bay wada noqdeen bal taas ay kulaba heshiiyaan ayay kula heshiiyeen faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa yidhi xiina ataa markii uu markaa yimi yaa imanaya suhaylkaas weeye hore oo faqiila la yidhi rasuulka ilaahi lagu yidhi ataa suhaylun suhayl baa yimi ayaa wuxuu yidhi qaalada maquulkeedii waxaad moodaa nusqooyinka qaarkood maan wada eegin nusqada qaar mid aan yar eegayo imaka oo nusqadan aan loo badnayn oo kale hadalku marka aanu xarake iyo fawaasil iyo niqaadiya lahayna kolkol uu isku darsamaayo ruuxuu halku ka joogsanaya halku ka bilaabaye ma garto waxyaalahani dee waxay yar yeelaan hadalkii ama fahamkii bay dhoweeyaan san aqreeya weeye arrinku kolley kuwa kalena maba xarakaysno xarakada asmaad oo kaliyana haddaydaan la socon anigu san ugu dhawaaqayo asmaada khaasatan dee kolkol ina qiyaasiyada ma gelaye waxaa dhici karta in qalada ay yimaadaan faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam hortaageen hadalkana suhayl markay soo direen qoomkiisa ay la surxtameen ee uu la heshiiyey rasuulka ilaahi iyo hadalkan rasuulka ilaahi yihi way kala horreeyeenoo hadalkaa horreeyey waa suhayl markii uu soo baxay xiina ataa markuu yimi ee rasuulka ilaahiyo saxaabadii uu ku soo baxay waana dad isla isyaqaana wuu soo muuqday uu soo baxo faqiila la yidhi dadkii baa yidhi rasuulka ilaahi baa lagu odhanayaa ataa suhaylun suhayl baa yimi qaalo maquulkeedii imikuu dhacaya hadalkii nebigu yidhi maaha ataa suhayl iyo tan iyo waxyaalo maaha waa tan sahal allahu amrakum intaa weya marka ataa suhaylun way ka go-an tahay hadalkan sahal allahu amrakum waa kalaamkii rasuulka intaa weeye maha sa nuskadan ataa suhaylun sahal allahu amrakum oo rasuulka ilaahay hadalkiisii uu wada noqdo waayo sibay isu wada raacsan yihiin suhayl baa yimi ilaahay amarkiina taa rasuulka ilahay hadalkii maaha ee waxa weeyaan xiina ataa markii uu yimi suhayl ee faqiila la yidhi rasuulka ilaahay lagu yidhi maxay ataa suhaylun suhayl baa yimoo suhayl baa soo socda weeye rasuulka ilahi baa yihi suhayl baa yimoo suhayl baa soo socda markaasaa muxuu yihi waa halkan tabarugi bilism اxasan sahal allahu amrakum waa magacii buu tafaaushay arrintii qir iyo qir bay ahayd ma gelaysaan iyo markii dambe arrintu markii weliba arrinta ay sii adkaatay la yidhi cusmaanna waa la deera rasuulka ilaahay baycada dadka ugu yeedhay dee dagaal baa loo diyaar garoobay dagaal baa markaa ay noqotay in loo diyaar garoobo beydkiina waa beydka xaramka ah marka arrintii iyadoo dee ay kala bixi la adayho dagaalba laga baqanayo inuu dhaco dee ay arrintu noqotay muslimiintuna ina markaa inaanay laabmahayn iyagiina ay ku adkaysteen taas ayaa markii hore dadkii yimi mooyaane waayo kursi baa ka horreeyey oo curwat curwa kaba horreeyey ninkii reer daa'if oo warkii celiyey kana waa iyo qolooyinkii laba socday oo bal way ugu dambayn baa ninkani markii uu yimi ee lagu yidhi rasuulka ilahi hataa su-aalun ba rasuulka ilaahi muxuu yidhi sahal allahu amrakum kolley alfaada qaarkood saxiixana cikrima isagoo laakiin sanadku aanu dhammayn buu xadiidkii dheeraa dhex dhacay sahula amrukum ama sahal allahu ilaahay waa fudaydiyey amrakum arrinkiinii ilaahay uu fudaydiyey taas buuri balin xagga marka la eega suhayl waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah nin odayo odayaashii qureysheed ka midana uu ahaa khudabadoodii iyo odayaashoodiina uu ahaa suhayl ibnu camrin weeye taas ayaa la odhanaya waa nin quraysh oo reer bani caamir ah reerkan quraysh ay u badnayd mu ahayd maalintii bederna dadkii la qabtay ee la qafaashay buu ahaa bal cumar baa lasoo naqliyaa inuu yidhi rasuulka ilaahay fasaxaan bal foolalka un iyo kuwan aan kaba soo saaro taas oo muxuu gaba soo saaraya waa nin khadiibo mufawaha ayuu ahaayo si aanu meel dambe u joogsanoo dee aanu uga hadlin isagoo dee islaamka iyo adiga iyo kaa soo horjeedaba de ninkaa marka ilkii laga soo saarey carabkii ayaaba laalaadsamay oo weynka ujeedadu mowqaftii iyo mawaadintii uu joogsanayey ee uu joogsanayay khudab iyo si aanay dhicino rasuulka ilahi taa waa ku diiday waana sawde iyo bay isla reer ahaayeen markii dambena noqoy dadkii la furtay noqoy islaamkiisi waa dambeeyey dadkii fadxu make islaamayna waa ahaa islaamkiisna waa fiicnaaday bal maalintaasaa la yidhaha waxaa laga yaabaa meel aada mahadiso inuu joogsado oo markii rasuulka ilaahay wafaaday ee carab inteedii badnayd ay ridowdo dhici karta reer maka barhkood inay wax ku fiki ay ku fahmiyeenba ayuu kacay oo khudbadee aada u mudnayd oo in dejisay oo guud ahaanna ka joojisay wixii ay kuba hamiyayeen iyo tiibuu maalintaa laba yimi oo la yidhaah waa ishaarada rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu sii ishaarayay bal taa weeye suhayl ibna camrin markaasaa dee dad uu dhalayna islaamka way uga sii horreeyeen maalinta nin muslimiintana ay aada arrintiisu ay u gelgeshay oo isagoo siniqsanayo seetaysan yimi isagoo soo baxsaday oo beri ay kuba xidhan yihiin abujandal la odhanayay taas ayaaba isaguna markaa uu joogay heshiiskuna wuxuu dhaacay wixii muslim xaggooda ka yimaaday in la celiyo deetu yihi waaba wixii ugu horreeyen kaa doonayay ninkan in la celiyo isagiina waa dhibisa dhibaatadiisa la arkaa haddana rasuulka ilaahay markaa waa celiyay isagoo qaylinaya o le gaaladii baa dib laygu celinaya inankiisu ahaa ee haweene sahlo la odhanayay waa abu xudayfa saxaabiga xaaskiisii oo dee iyadna hore uu islaamtayna waabay jirto dee isagana uu dhalay bal adigu waa suhayl ibnu camrin kolley waa nin mudan rasuulka ilaahay muxuu yihi ninkan markuu arkay ninkan in lasoo diray baa gees rasuulka ilaahay wuxuu fahmay quraysh maanta inay sulxi doonayso waayo markii hore ragga horey soo direen rag dee taxadi iyo barhkood ay kuba socdeen bay ahayd ninkan markay soo direen waa nin odayoo la garanayo iyo inay heshiis diyaar u yihiin oo heshiis la socdaan ayaa markaas uu u muuqday oo waa kaa hadalkanna wuu yidhi ama waa magacii oo dee tabarugii waa tafaa'ulkii waa suhayl marka maxay tahay arrinkii qir iyo qirta ahaa ee cakirnaay adkaa inuu fududaanaya rasuulka ilaahay tafaa'ushay eeg uu tafaa'ushay waa tafaa'ulkii oo arrinkiinii ilaahay waa fudaydiyey dee sina way u dhacday heshiiskii baa dhacay isagaa quraysh markaas waxaa ka horreeyey nin kursi oo rasuulka ilaahay markaas uu xataa markaa hore nin ree faajira ka cabiray markii horuu soo baxay la yihi hebel baa soo socda ciddii dee markaa mufaawidka ahayd oo isaga kaba horreyso o kale walo markii dambena uu laba joogay oo kale nin kaleo isagoo axaabiishtii ahayoo lasoo diray markaas markuu soo baxay rasuulka ilaahay baa yidhi waa qoom hadyiga weydiiye bal kiciya uunoo dee badnigiinii muqaladka ahaa ee xaramka loo waday baa laga horkiciyo markuu tii arkay mabu hadlina wuu laabmay oo wuxuu hi war dadka caynkana in laga celiyo xaramkii maaha dee taydhaan fadhiisa ujeedadaas adigu maaha arrintaadii bal haddaba suhayl taas bay ahayd waa tafaa'ulun baan leenahay magacii fiicnaa la tafaa'ulanayo rasuulka ilaahay wixii uu rajeeyey ee uu fudaydkan iyo waxaan kaba tiina way dhacday wy rasuulka ilaahi markaa salawaat ullahi wasalaamu aleyh kaana laa yatadayar walakinahu kaana yatafa'al baan leenahay waxaa fiicane ama hadal uu maqlayo ama magacaa kale kolkol wanaag iyo khayr buu rajaynayay waa tafaa'ulka maha mawqifkan oo keliya kolleyde waa taa aynu soo marray mowqif kitaabka hore waxaa kaloo waxyaalihii dee kutubta inoogaba yimi kolley abusheikh alasfiyani akhlaaqiisa akhlaaqu nebiy waa kuba wariyaa kutubta siiraduna way dhacday rasuulka ilaahay hijradiisii markii dee adigu khaasatan suraaqadii iyo waxaasna arrintiisa ay dhammaatay ee uu dhowaadayba adigu intaa makiya madiino dhexdooda uu marayo wakti habeena waxaa kusoo baxay dad badan oo wax fuushanaa niman markuu bilaaddaa dhexa marayo reer aslam halkay degayeen waxaa ka mid ahaa bureydat bnu lxuseyn dee markaasna muu islaamina saxaabigaasoo markii uu kusoo baxay ayaa wuxuu ku yidhi se dee kutubta inooguba sugan masmuk wuxuu ihi burayda rasuulka ilaahay abubakr buu xaggiisii dayda daymooda wuxuu uhi ya ababakrin baruda amruna waana dadkaa la raadsanayo qoraysh ay boqol halaad midba ay dul dhigtay madaxiisa xayan aw mayitan arrintaasi ay jirto markaasuu ihi ababakr ow arrinkeenii waa qaboobay macnaa lafdigan burayda ayaa tan waa tafaa'ulkii bal xadiidkay la socotay burayda warinaye kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam bilowga laa yatadayar wa kaana yatafaa'al waxba sharaysan jirin oo ma baasaysan jirin waa wax qos iyo waxyaala keenaya laakiin tafaa'ulka uu la iman jiro markaasuu yihi ya ababakrin barwda amruna etuu yihi miman yaa tahay waa dad toddobaataneye gaadhay isla reer ahaayo wax fuushanaa tu yihi min aslam markaasaa lafti waxaa ku dhacay aya ababakrin salimna ama salimta way tiina aslamna muxuu kaba qaatay waa badbaado waan badbaadnay oo kale etu yihi miman oo min sahmin o tu yihi ababakrin kharaja sahmuk bal marka waxaan leenahay dee waqaaciba waa tafaa'ulkaas weeye hadalkan iyo waxaan kelimadan oo khayr la rajeeyo mana aha tadayurkii ma aha faashi wax la faashanayo ma aha ee hadalkan baa ruuxii farax gelinayso wanaag iyo raje iyo waxyay gelinaysaayo way kaba farxinaysaa ama dee xusnu dani bilaahina way kuba sugantahy intaa wey haddaba wuxuu uhi faqiila ataa su-ailun ma hadalkii muxuu yihi rasuulka ilahi sahal allahu amrka dee sina baayo dhacday heshiiskii halkii baa lagu kala saxida lagu noqday markii dambana dadkii intii intaa ka dambeysay ay bilaabeen in aada diinta islaamka loo soo galo wuxuu ihi bukhaari wakaana cabdullaahi bnu saa'ibi wuxuu ahaa adraka nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waa soo gaadhay bal dee waa taan leenahay suxba isaga usugnaatay waxaa kaloo ay suxbada usugnaatay aabihii oo sharika nabiya sala allahu alayh wasalam ahaa sida abu daauud iyo kusugnayd kaana laa yudaari walaa yumaari bal markaasi taasna aabihiina suxbaa usugnaatay waa reer bani maqsum baabu shumi fi lfarasi ama baabun ashu'mu saancadka iyo khayr daradu fi lfarasi faraskay ku sugnaatay shumigu waa sida tadayurkii oo kale waa sharka iyo waxyaalaha laga cabsado waa khayr darada iyo baaskiiyo saancadku faras ku ahaaday dee maaha waa fardaha qaarkood iyo axwaasha qaarkood xadiidkan ku arki doonaa bal horta xadiidkaan arki doonaa baan ujeedaa xadaثna ismaaعiil qaala xadaثanii malik can ibni shihaabi can xamzata wasalim ibn cabdillahi bni cumara can cabdillahi bni cumara salim de salim bn cabdillahi bni cumar imaamkaas iyo faqiha iyo caalamka caabidkan ahaa ina cabdillaahi waa hore waanu soo aragnay xamsuna waa walaalkii waana shaqiiqiisii oo isku hooyey ahaayeen waana nin hiqo oo taabiciintii dhexe ka mid ah xamsat bni cabdillahi bni cumar wuxuu ihi can cabdillahi bni cumar ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu ihi ashu'mu waa sharka iyo waxyaalaha laga cabsadayo saancadku fi daari daarta baaba dee lafdi baa inoo dambeeya in sha allahu aan la sharxi doono guriguu ahaaday kuba sugnaaday iyo walmar'ati haweeneyda iyo walfarasi faraska bal xadiidkan kale aan gaadhno xadaثna ismaaعiilu qaala xadaثanii malik can abi xaazim bni dinaarin slubkan hore umaynaan soo arag dee horena sheekha waynu usoo aragnay ama dee taabicigan abuxaazim isagoo keliyaynu soo arkaynay magaciisana salamat bnu dinaar baa la idhaha imanka nisbadii kunyadiisii iyo magacii aabihii uu isu keen raaciyey waa ninkaasi qaara taabiciine haddii abuxaazim laba idlaaqo sahnina kaba dambeeyo waa ninka uu noqdoba can abi xaazim bni dinaari can sahli bni sacdi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu ihi in kaana hadduu yahay ashumu eeg tii hore waa jasmi ba ay ahayd imika waa hadday dhacdo oo waxa la yidhaaho dee horta waxba yaan la sharaysanin yaan la baasaysanin shay makaan ha noqoto wakti haba noqoto ruuxa iyo oo ashkhaas iyo xayawaan haba noqotee wax shar isagu keenayo laba imanaya w waa taqdiir ilaah iyo qadaritaankii waxna markaa wuxuu leeyaho taasi maba jirto bal horta taas weeye waa taa asalkaynu soo maro tadayurkii hadday tahay makaan iyo hadday tahay wakti dee dadkana waa laga wada helaya aqwaamtao dhanna waa laga wada helaya iyo hadday tahay waxa weeyaan oo ilaa xataa gaaladaas la leeyahy waa mutaxadiriin oo kale iyo dee arqaamay sheegaan waxa weeyaan la sharaysto xataa aqalka waxa dhici karta bay leeyahay aqalada dabaqa saddexiyo tobnaad oo kale iyo ama raqamkaa saddexiyo tobnaad ko kol inaan la gelin ay sharaystaan bal markaa in adigu wax la sharaysto ama makaana ama waktiya ama shaksiya ama in shaksigu wuxuu doona ha noqdo waayo ruuxii oo kale ayaa dhici karta hadday dee ruux islaamiyo kale ay dadka qaar inay sharaystaan ama xayawaan ulaba yimaado xayawaanada qaarkood ay sharaystaan oo kale waxaasoo dhan waa taa aynu soo maray inaanay wax raada shareecadii kuba lahayn in ruuxa caynkaasina inaanu ahayn ruux mutawakil oo rabbigii tala saartay adiyaratu shirkuna rasuulka ilaahay xadiidkii inoogaba cabiray ba taas waami xadiidka markaa bal hadduu jiro weeye kana kii horena kanaan ku fasiranayna haddii wax la yidhaaho laga cabsado oo la yidhaaho shar laguma tiriyo baas iyo saanacad lagu tiriyo oo wax ku sugani hadduu jiro eeg hadduu jiro fa fi lmar'ati haweenaydii iyo walfarasi faraski iyo walmaskani buu kuba sugnaaday macnaa waa axwaasha qaarkood saa dee macmar oo kale iyo cabdirazaaq musanafkiisa dhacday haweenaydii oo kale oon mid aan dhalahayn oo dhici karta carab xun oo dee akhlaaqdeedu ay dhib leedahay waa wax dadku ay karaan imika halkan waxay u laamaysaa sharnimadani waa ruuxa karaahiyadii uu wax karahayey oo dhibsanayey uu dhibsanaya waxayna dadkii kale way uga dhow yihiin oo dee suxbadan badan uu la saaxiibay iyo mulaasamadanna dhibteeday leedahay marka halkaa waxbay ku sugan yihiin marka taasna maxay noqon de haddii ruuxu wax saasiba ay jiraan si waxaaba uga badbaado dariiq baa loo baneeyey ah mufaaraqadii waxa uu iska faaruqo waxaa tan ku keenaya walfaras faraskiina laftigay sooba aroortay faraskii ama aan lagu duulin waa kii shar baa loo adeegsanaya xumaan baa loo adeegsanaya sida rasuulka ilaahay markuu fardaha qaybinayey kii uu yihi dembi baa kaba imanayoo kaleba weeye waaba mid gaabis ahoo dadkii markay israacaan ama qaswaha lagu jiro ama wax kale dadkii ka reebayo gaabinayo isagii taasoo dadkiiba kaba reebayo oo kale bal taasoo weeye oo ama bal maalan nooca caynkaasi isaga naftiisii dee waa wax la dhibsado la karho oo isna dariiq ay tahay dee dariiqa u furan ruuxu si waxaa uga badbaada mufaaraqadii walmaskani gurigiina waa cidhiirhgiisii ama jaarkiisoo xun dee had iyo goorna waataynu kitaabka kuba soo maray dee jaarkaa baadiyaha waa lagu kala guuraayo ruuxa waxa weeye haddii xataa reer ay soo darsaan oy baadiye ku jaaraan oo dhibaata ay kaba timaado isdhibsadaan dee waxaaba berri waa la kala guuraya waxaasi wax sii soconaya maaha laakiin jaarkii magaale weligaaba ay sag taagnaydeen gurigaagiiba wey isna waa gurigiisii lama kala tegayo halkaasun dhibtiisna ay jirtay dhib daa'ima iyo karaaha daa'ima iyo dhibsi daa'ima meeshii taalla waa taa rasuulka ilaahayna ilaahay ka magangeli jiray jaarkaa daar almuqaam faina jaara albaadiyati yataxawal marka maskankii jaar xun lahaa ama cidhiidhi ahaa taasoo kale ayaa wax la dhibsado ama wax shar lagu tiriyo wax la baasaysto hadday wax jiraan dee kuwaasay noqonayaan marka macnaha xadiidku kaa horena waa ku jiraa dad iyo may waa hadduu jiro tanaan ku wada fasiranaynaa balbaxa in la sharaysto ama la dhibsado ruuxa dhibsigaa uu dhibsanayaana dhib uu kuba hayo dee si dhibtaa uga badbaadona dariiq loo furay waxaa mufaaraqadoodii iyo katagoodii waa waxyaalahaas baa rasuulka ilaah yidhi صلوات الله والسلام عليه حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال وأن كيدسنا أبو محمد ريلار البصرة أتباع تابعين ترقي ودا بي واثقة وأنا كتبت اللحد أبا الرقودي وهي الروادودي قال وحده حدثنا عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال قال حنفل يعني صودا مريه akram ibnu camaarna hore waynu ugu soo marnay kitaabka m may waxaan ujeeda akrimat ibnu camaar isxaaq ibnu cabdillahina waa isxaaq ibnu cabdillahi ibnu abi dalxo cabdullaahiga dee anas bay xaggooya ku walaal ahayn oo anas adeer buya waana nin caalimo weeyaan oo taabici ah oo dee markaas anasna adeer u ahaa anas anas ibn malik baa wuxuu yihi qaala qaala rajul nin baa yihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow innaa anagu kunaa waxaanu ayn fii daarin guri ama daar meel la dego weeye waa xaafadoodii halkii ayaanu kuba sugnay kahura uu batay oo fiihaa daartaa dhexdeeda cadaduna waanu ku taranay oo tiradayadu way ku bateen waanu mahadinay buu leeyahy daartaa markaa eeg wakahura fiiha amwaaluna daartaa dhexdeed iyo intaan halkaa deganayna xoolaha yagina way bateen oo adigu ujeeddadu xag dad marka la eegiyo xag dunyaba waa meel barakaysnayd buu leeyahay oanu ku barakowno oon ku barwaaqownay ayaanu kuba sugnay fataxawalnaa wuxun baabanu u wareegnay ilaa daarin ukhraa meel kalun baanu halkii intan ka guuraan meel kala tagnay faqalla fiiha cadaduna tiradayadii wax alla waxa dhulku keenayaa ma jirto tanna waa qadarun taasna waa taa tiradayadii baa ku yaraato mala waa la dhindhintay waqalat fiiha amwaalunaa xoolaha iyagiina way yaraadeen eeg markaa tadayurkii waa jira sharaysigiiyo dhibsii baa jira waxaan uu dhibsaday si wuxuu meeshanba ay karheen ay qoonsadeenba meeshan ay dhibsanayaan qaala markaa rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rudduuha xadiidka abu daawuud baa wariyay isaguna waxaa laftigiisna ay daruuha kolleyna waa tan leenahay waa macnaa celiyadu waa ka tagan daruuha baan leeyahay waa si abu daawud san dee lafdigan kaleba la macnaa awdacuha faraha ka qaada waa shak ibn raawi walxaal hiya damiimatun iskaga taga oo iskaga guura de iyadoo ah mid madmuumo ah la ceebeeyo ama madmuumo ah iskaga guura oo ka taga macnuhu waa maxay tan halkan iyagii xaaladaa hore markay soo mareen ee xaaladan dambena meeshan dambe ay kula kulantay ayaa maxaa yimi tadayurkii madmuumkaa waa soo galay su-u danibaa meeshii timi iyo dhibsi ay meeshiiba karaheen oo ay dhibsadeen waxyaalaha caynkaasana dee haddii rasuulka ilaah yidhaha mee tadayur ma jiroo kale dadkiina waxaan qalbigoodii uu galay arrinkani uu kuba beermay waxaa dhici karta inaanay kaba suulinoo waxa weeyaan waa suulin uu rasuulka ilaahay suulinayo burinayana waxaa qalbigoodii galay si camaliyahoo ee meeshaa iskaga guuroo iskaga taga macnaa markaa haddii kale wixii baa sii socon lahaa danigoodii xumaabaa sii socon lahaa wixii ay islahaayeen iyo meeshan karaahadii ay karheen baa sii socon lahayd si haddaba taaba qalbigoodii ay uga nastaan wixii qalbigoodii ugama baxo ayuu yihi faraa kaba qaada meel kale isaga wareega taasba weye abu daawud oo kale xadiidka wuxuu kusoo waree kusoo arooriyaa baabka tadayurkii waxaa kumaba soo arooriyo ee kitaabu dibi buu kusoo arooriyaa marka khadaabi oo raggii abu daawud sharxay ama dee dadkii ugu horreeya bal dee waxaan leenahay shuraxdan ama sharaxyadan axaadiida la sharxay waa dee dadkii lahaa saabiqada lahaa khadaabi bukhaarina waa sharxay abu daawudna waa sharxay ka abu daawud baa horreeye macaalimu sunan ka bukhaari ee aclaamu lxadiidna waa dambeeyey labadoodna maanta way madbacaysan yihiin be sharaxiisa ayaa wuxuu ihi arrinkani wax maaha tadayur baabkeed ka wareegaya ka taga oo kale waa baab dibi buu le yidhaha iyo dee baab dibi buu leeyahayoo wuxuu leeyahay oo uu leeyahy marka meeshii haddii hawadeedu ay xun tahay oo ay wasakhaysan tahay oo ama bi-adeedan iyo waxaan ku xeerani ay xun yihiin oo kale xanuuno iyo waxyaalaha kaba yimaada madiinaba waa si markii rasuulka ilaahay tegay ahayd haddii meel hawadeedu dee hawo saafi oo wax xumaana aan lahayn wasa wax wasakheeyana aanay jirin oo hawada nadiifta ay tahayna oo waxyaalaha caafimaad iyo waxyaalahaasba keena dee sabab u noqdo caafimaadkii uba noqdo oo wuxuu leeyahayna in fasaad ulahwiyana waa waxyaalaha keena xanuuno salaaxu lahwiyana iyo hawadaasna waa waxyaalaha keenaba caafimaad iyo marka rasuulka ilaahay arrinkani tadayurba baabkii maahee waa baab dibiyo si bal meeshan xaaladeedu ay taasoo dhici karta hawadeeda iyo waxyaalahaas iyo bi-adeedan in fasaad jiray xanuunayo waxyaala keenaya ay uga tagaan oo ay u bedelaan hawadii oo meel kaleo waxaan ka nadiifsan ay uga tagaan ayaa rasuulka ilaahay tan uba amray walow intuba idan ilaahi iyo mashiicadii iyo taqdiirkii ay tahay ruuxu meel kastuu joogana kolba wixii loo qadaray inay helayaan ama bi-adaa xun haba joogo ee dee wasakhaysan ama bi-a nadiifa haba joogo kolba wixii loo helay laakiin haddana waxaani sabab bay u noqonayaanoo waa arrinta kitaabu dibina abu daawuud ugu soo arooriyey imaamkaasna wuxuu idhaahba fa ina islaaxa alahwiya min acwan ilashyaa calaa sixati labdaa hawadoo la fiicneeyo bi-adoo ah dee aan was wasakhayntii ama la nadiifiyo nadiifiyo waa waxyaalaha ugu deg deg badan xagga marka leega ama ashyaada ugu kaalmo badan xagga caafimaadka fasaadka ahwiyaduna min asraciha ila alasqaam weeye asqaanta abdaantii oo kale iyo xanuunka iyo waxaa yimaadana hawadan dee mulawaska iyo biicadanna aan nadiifta ahayn oo waxyaalaha uguba degdeg badan xanuuniya waxyaalahaas inay kaba yimaadaan oo marka arrinku baab tadayurba maaha waa tan dee jaanib kale markan ka egnana iyagii markii karaaha ay kuba timi meeshii ay dhibsadeen dhibsiga seebuu noqonayaaba meeshan ba iskaga tagay si qalbigoodaba waxaasi ugaba baxo qalbigoodaba taasi ay ugaba hadhowey bal tadayurkii iyo wixii la xidhiidhsanaa iyo fa'ligii iyo halkaasaan kagaba baxnay cudaaskii oo uu dheerayn doono haddii alla yidhaaho ayaa axaadiistiisa badnaan doontay ayuu inoo bilaabaya wuxuu uhi baabulcudaasi maye cibaara ay raacday qaala abu cabdillaahi abu cabdillaahi waa musanifkii kitaabka waa bukhaari kunyadiisii weeye wuxuu yihi fii isnaadihi nadarun xadiidkan isnaadkiisa nadar baa ku sugan oo kollay malaa nadarku dee cid kale oo aynu nidhaahno waxbaa jira ma jiroon ahayn waa dadkii iqaada ahaa intuba waxaan cikrimatu bnu camaar ahayn aynu hore usoo maray xaafid bnu xajar baa wuxuu ka caabiraa waa rijaasha muslimnee saduuqun yaqlad waa nin run badan oo laakiin qalada ay dhacaan laakiin aymo kala duwan baa isaga naftiisa waa taabici yarne waa iqa tidhaaha allahuma culimadu kolley laakiin waxay isku raacsan yihiin baa jiro oo markuu yaxya bnu abi kaiir wax ka warinayo xadiidkiisa way daciifiyaan asal ahaan way daciifiyaan waa hadduu cikrimat bnu camaar yaxye kaba warinayo sababtu waxay leeyihin xadiidka ay arkeen xadiidka yaxye uu ka warinayo idiraab iyo ikhtilaaf badan baa ku suganoo waa la daciifiya kolkol iyas ibnu salamana axmed iyo way kasoo naqliyeen markuu kaba warinayo xadiidkana dariiqii maaha waxa weeyaan uu kaba warinayo dariiqii yaxya inooguma sugne laakiin walow intooda badan ay tawsiiqiyaan qolooyin bal maala dee kalaam kaba keeno bukhaari kaba mid yahay baa jiro oo markaa taas buu leeyahay nadarku waa xaaladaa cikrimat bnu camaar taas buu leeyahay nadar baa isnaadka kuba sugan baabulcudaasi hindhisada baabkeedii weeye xadaanaa aadamu qaala xadaana bnu abi di'bin qaala xadaanaa saciidu ilmaqburiyu can abihi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal sanadka xadiidka waan soo wada aragnay kolley ibnu abi dibina waa imaam weeye magaciisa moxamed ibnu cabdiraxmaan laidhaah saynu hore usoo maray oo atbaacu taabiciintii ragii ugu waaweynaya aimadii reer madiina iyadu taasba ahaa kolley waa imaam aada u qiimo badnaa weeyaanoo dee imaam malikba kolkol marka la eego xagga amarka macruufka iyo jaanibkaas iyo nooca ku adadkaanshihiisiiyaba laga horreysiiyo kitaab weyn oo muwada isna laba idhaaha alifay laakiin aanayna soo gaadhin aabidna ahaa kollay qorayshna aba weeyaan waxyaalahay soo naqliya ibnu cabdilbar baan filay ayaa soo naqliyo kale ayaa iyadoo dee madiine la joogo oo masjidkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa nin khaasi la odhanayo culimadii reer maqaaribada ahayd baa yimi kollay dee imaam malik iyo dadka madiine u socda iyo cilmi doon oo kale isagoo masjidkii rasuulka ilaahay fadhiya ayaa uu imaamkana soo galay mooyide liamrin ma imaamkii uu fadhiistay waa ibnu abi di'baa fadhiistay markuu fadhiistay baa kaazigan ayaa yidhi waliba cibaarada yar qallafsanaani ay ku sugan toon yar hufnayn u yihi ya haada ina juluusaka fi lmasjidi fi hadihi alxaala min aljafaawe sanood u fadhiisatood masjidkii waa dee arrin aan toosnayne qum farkaca ragcatayn waa taxiyadii tuko waad iska fadhiisatay uun ee usluubka u yidhi baa tan ahaa bal tan sheekii uu kacay uu tukaday oo dee kolley waa wayse qabay salaaddii baa la tukaday markii salaaddii laga baxay unbaa sheekhi gidaarka teerkii ku tiirsadayoo dadkii unbaaba kusoo ururay oo ninkiina waa fadhiya xalqo ninkii baa khajiray sheekka waa labadua teerkii unbuu ku tiirsaday waatan oo hareerihiiba xalqa la sameeyey uu khajirayo markaasuu dadkii weydiyu yihi ninkani muxuu ahaa ta lagu yihi hada de min ashraafi ahli lmadina iyo taas de waana ninkaa iyo culimadoodii waa ibnu abi dib wuxuu yihi sheekh dee adigu balaa isagoo yar raali gelinaya kuma garanayno deetuu ku yihi sheekh marka waa insaafkiisii iyo hada hawin calayk amartana bikhayrin fa aطacnaa kale waxa hasdhibin oo waxba taasi aanay kula cuslan annaga khayr baad noo sheegto anaguna waan ku adeecnay taasa martada bikhayrin fa adacdaaka insaafkiisii kaley de isagiyo dabaqadaasba se imaam malik oo kale isna dabaqadiisii ahaa kaley oo dee maalin tukanayo sutradiisna way ka fogeyd oo nin baa yidhi ya hada iqtarib ilaa suuratika intuu dee tallaabsaday ayuu imaam malik muxuu yihi u tallaabsiiyo yihi wakana fadlullaahi calayka cadiima isaga salaada dhexdeedii taale adi waa insaafkoodii bal ibn abi dib maxamed ibn cabdiraxmaan weeye kolley saciid lmaqburi buu wax ka wariya kolkol waxaa dhacaa kutubta ibn abi dibin can ilmaqburiyi intaas baa kolkol dhacday iyadoon magacii la sheegin in saciidna saynu soo maray almuqbiri nisbadan waa leeyahay almaqburi aabihii abu saciidna almaqburi waa la yidhaah labadooduna abu hurayra waxbay ka wariyeen waa almaqburiya can abi hurayrata labadoodna way la wada kulmeen oo saciidna abu hurayre waa la kulmay imika aabihii waayo kolna aabihii buu ka wariya can abi hurayra kolna abu hurayru kaba wariya marka taasoo kale de haddii nin in imika saciid iyo aabihii la wada kulmay uu yidhaaho almaqburi ishtibaah baa imanaya iltibaas keebuu yihi ma saciid ba ma aabihii ba mise waa inankii laakiin markuu ibnu abi dib ay noqoto ishtibaah ma yimaado aabbaa lamuu kulmin abu saciid lamuu kulmin haddii uu marka almaqburiyi idlaaqay ibnu abi dibi waxay noqonaysaa saciidka san imakaan hayno oo kale haddaba can nabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala in allaha yuxib alcudaasa ilaahay waa jecel yahay hindhisada ilaahay uu jecel yahay wayakrahu uu nacaa ilaahay atasaauba hamaansiga taasna ilaahay uu nacaa kolley xubiga halkan iyo karaahiyadan waa xagga marka leega aahaaraha iyo waxyaalaha kaba ratimayo cudaasku qaaliban wakti dee ruuxa in waxa weeyaan badankiisi uu fudud yahay nashaadaysan yahay waxwahsi haddaanu xanuun ahayn haddaanu duri iyo waxyaala ahayn xanuun iyo waxyaalahaas bal maalan aanu ahayn ee jirkiisii furfurayay ama masaamtiisii nashaadaysan yahay oo wax cajzi iyo wahsiyo hayaa jirin baa hindhisado ay timaadaa waana calaamo khifada badanka tilmaamaysa waana in waxa weeye asbaabahaasna waxay kaba dhigaanba dee kolley calooshiisii cunto uu kaba buuxiyo wahsi iyo cajzi ku keenta maba jirto in xaaladiisuna taaba weeyo bal taasay kuba timaadaa ama tasaawubku iyo hamaansigu wakti uu ruuxu luloonayo ama uu intuu aada u dhargay dee isagana cajziga iyo wahsigaasi hayo ayaa hamaansigan iyo waxyaalahaasi kaba yimaadaan de markaa in cudaaskii maxamuud wuxuu u noqday ruuxa markaa caynkaasee nashaadaysan daacaadkii iyo cibaadaadkii way u dhib yaraanayaan ruuxan cajisane ama dibiray oo kale dhargay ama lula ay haysana cibaadaadkiiyo wixii uu kaba wahsanaya lamaba imanayo marka waa umuuraha kaba ratimiya axwaashaas gees kalena ruuxii dee nicmay uba tahay marka uu hindhiso riix iyo dee hawadaa ama bukhaarkaa ku xabaasnaa jirhkiisi iyo curuqdiisi iyo waxaasi tan ay kuba soo baxdoo kale khifadaa badanka iyo nicmo ilaahay taa uguma nicmeeyo waxani haddaanay kaba soo baxin dhici karla inay darar uba keento bal umuurahaasna waaba jiraano ruuxii baabay dee nicmo ay uba tahay ama cudaaskii uba yahay haddaba taas baa ilaahay waa jecelyahay cudaaskii tasaawubkana uu karhayahay faidaa cadasa axadkiin hadduu hindhiso oo faxamid allaha ilaahay uu ku xamdiye eeg hadduu hindhiso oo ilaahay ku xamdiye haddaan ilaahay ku xamdiyin arrinta ma yeelanayo nicmadaa ilaahay ugu nicmeeyuu ilaahay uguma xamdiyey fa xaqun waxaa xaq ah lafdigu waa adagyahay waaba waajib bay kuba noqonaysa laakiin kolley maanta kama hadlayna cashirka ka dambeeya ayaan eegi doonaa xukunkiisu wuxuu yahay fa xaqun waxaa xaq ah calaa kulli muslima xaq waxa ku ah cibaaradna waxay tilmaamaysaa inay laazimba tahay waajibba ay tahay ay noqonayso ama waajib cayniya hala yidhah ama waajib kifaaye calaa kulli muslimin samicahu maqlay muxuu maqlay maaha hindhisadiisa maqlay dee hindhisadii iyo xamdigiisa weeye haddaanu ilaahay ku xamdiyin looma ducaynaya an yushamitahu inuu duceeyo lafdiga iyo siqadna way noo dambaysaa wa ama tasaa'ubu hamaansigu fa inamaa huwa min ashaydaan macnaha shaydaan taswiirkii iyo qurxintii isagaba w arrin ujeeddadu hadday tahay eregan iyo dibiradan iyo waxyaalaha caynkaasi wax isagu jecel yahay uu kaba raaliyo waayo ruuxu qaradkuu ka leeyahay daacad iyo cibaadadii buu kaba fadhiisanaya ee waa ruux shahawaadkiisii aan u meeldayne siduu doono wuxuu doono kaba cunaya wahsigan iyo waxyaalahaas iyo cajzigan iyo luladanna wuxuu u jecel yahay dee ruuxu markaa ma cibaadaysanayo haddaba shaydaan xaggii ayuu kaba ahaaday ee falyaruddahu ha celiyo shaksigu mastadaaca inta uu karayo inta uu karaya ha isku celiyo oo ama afkii gacanta ha saaro iskuba qabto inta uu karaya ha celiyo faidaa qaala hadduu yidhaaho de macnaa haddaanu si kale karayn afkiisii ama maradiisii gacanta ha saaro iyo ama afkii kala qaadin suuradaa yar foosh dee suuradiisi ay yar bedelantay shaydaankii uu jeclaysanayo keenaya inuu kuba qoslo dee waxay muraadkiisiibuu gaadhay taa yaanu laba imaninoo inta uu karaya ha qariyo haddii kalena afkii gacanta haba saaro yaanu sawd hada oo laga maqlo taa yaanu laba imanin waaba tan faydaa qaale h hadduu idhaaho daxika min shaydaan bal lefda xakumayba afkiisii inuu gelayo ee shaydaan baa kaba qosliyo isagii ku qoslaya waayo waa ku farxaya xaalo uu jeceliyey weeye xaalo uu doonayo weeye ee inta uu karayo ha qariyo weeye afkiisii gacanta ha saara maradiisii haba saaro sawdkaa hayskaba ilaaliyo taas waayo shaydaanka waxyaalahaas jecel oo kuba farxaye bal axaadiis way inoo socon doontaa haddii ala idhaha waan inoo soconaya baab baabu maa yaquul idaa cadas wuxuu odhanaya ayuu baabkiisi baabu bayaani ma kii baabkii cadayntii way yaquul uu ku qowlaya shaksi idaa cadas hadduu indhiso bal kolley axaadiid kala duwan baa timi oo waana cashar keliya inooguma dhammaanayaan leenahay ee intaan ka gaadhsiin karno maansaa ka gaadhsiinayna bal waa cashar leerba ka dambana ayuu noqonayaaye horta axaadiidta qaarkood waxaa inooguma yimi alxamdu lilaahi waa inoo timi ha idhaaho waana axaadiida saxiixa waxaa kaloo inoo yimi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin oo bal imaka inoo sooba socota iyada taasna way soo aroortay waxaa kaloo yimi alxamdu lilaahi calaa kuli xaalin intuba axaadiis ayay kuba timi alxamdu lilah keliya oo laguma gaabsayo barhkood ilah intaasu ku gaabsanaya alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilaahi calaa kuli xaalin waxaa la arkaaba waxyaalo kala duwana kitaabka waan kuba arki doona waayo baabka uu yar dheereeyey kolle kitaabkiisa kalena abwaabtan waa dee kitaab uladab iyadna majmuucayba ahayda bal markaa imaam nawowi ba wuxuu dhahaa kitaabkiisa adkaar raximah اllahu tacaala culimadu waxay isku waafaqsan yihiin waa cibaaradiisii ruuxa caadiska ee hindhisay inuu odhanayo markaa uu hindhiso dabadeed alxamdu lilaahi horta waa taa way isku waafaqsan yihin bui markaasaa muxuu raaciyey hadduu yidhaaho alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin lakaana axsan saasaaba sii fiican hadduu rabi اlcaalamiina ku kodaro markaasaa muxuu haddana raaciyey falow qaala alxamdu lilah calaa kuli xaalin kaana afdal hadduu alxamdu lilah calaa kuli xaalina raaciyo taasaa siiba mudan bal waa si uu yidhi laakiin xaafid ibnu xajar oo hadalkiisana soo naqliya marka la eego fatxulbaari ayaa wuxuu ihi imaamku sidaasuu yidhi imaam nawiye laakiin axaadiid kala dunayd uu yar dheeriyey halkaa fawaaid badanna waa sheegay wixii soo aroray kolley fatxulbaari waa mujaladka tobnaad aakhiradiisa weeye dhamaadadiisa marka la eego dabcada salafiya dabcadii hore saddexiyo tobanka kitaabku ahaa iyo dee muqadimada en ahayn kuwan dambe dee ka badan haddaba hadduu aad u yar dheeray waa de kolley wixii soo aroray waa adigu aad buu ugu soo ururiyey wuxuu leeyahy lakiin aahaartii akhbaartu maxay inoo keenaysaa tafdiilkan ee takhyiir ruux waa odhan karaa tan tanna waa odhan karaa bal taasay inoo keenaysaayo bal horta taa weeye imika markaa waxyaalaha inoo imanaya waana inoo socon doontaa insha allahu tacaala bal waxaan leeyahay intani waa ka muqadime ahaan baan uga dhigay xadaثna muسى can abi cawaanata can caضaءi can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qaala anahu qaal eeg waa mawquuf weeye kani marfuucyana way inooga dambeyn doonaan haddii aan la idhaaho sanadkuna waa dad aan soo aragnay abucawaanana dee horeynu usoo sheegnay bal aan iskaga celceliye wadax ibn cabdillaahi alyashkuri baa la yidhaha wadax baa magaciisa la yidhaahaa kolley alyashkuridaasi reerkoodii maaha ee waa ninkii xoreeyey reerkoodii oo nin yaziid ibnu cadaa la odhanayey ayaa lahaa waayo jurjaan meel la odhanayo sabyigeed iyo dadkii laga soo qafaashay ah bal cilmigu si aanu dee ruuxii ku dadaalo kolley dee ilaahayna waa u furayaa taas iyadoona wax kale la eegin cid u kaalmeynaysa laakiin adoon buu ahaa jurjaan iyo meelahaas baa sabyigeedii uu ahaa nin yaziid ibnu cadaa la odhanayaanu adoon u ahaa ninkaas baa markii dambe waxaa la yidhaha wuxuu dooransiiyey inuu dee iska cilmigaa iska dalbo xalaqaadka tagu axaadiista qortiga inuu xoreeyo cilmi jacayl iyo taas buu doortay xornimadiisii uu ka doortay kitaabat alaxaadiid waa ku shuqloomay ee waana mid kolley maqaam sarena waa ka gaadhay kitaabkiisuna aad buu u dabdisnaayo culimadu ay u ammaaneen siduu u dabdiyey kitaabkiisiio bal waa ninkaa dee martabadaa sare gaadhay abu cawaana markii dambena wuxuu udhiibay tijaaradiisii oo uu dhiibay oo gacanta ugu hayu isagu maamulaya tijaaradiisii yaziid ibnu cada ninkaa la odhanayay kalley malaa dee qowl wax ka badanna waa jira ama riwaayo wax ka badanna waa jira haddaad mid soo qaato oo kale waa habkii uu kuba xoroobay baltan abu cawaan oo dee caalim noqday la garanayo adoonna ah waa adoon waana caalim kale axaadiis badan lahaa na dadkii u garanayaan basrana waa la jooga ayaa waxaa la yidhi nin miskiina u yimi oo yidhi laba dirham isii waan ku anfici kale riwaayo si xaramka la joogay ama musalifo laga soo noqonaya way kaba dhiga bal laba dirham isii waxbaan kuu tariye maxaad wax igu tari adaa garan waad ogaan doontaaye bal siyo labadii dirham buu siiyey ninkii baa waxaa dhacday odayaashii iyo ashraaftii iyo wujahadii reer basre ayuu habeenkii wada maray deetuu yihi bakiru ilaa yaziid bni cadaain fainahu qad actaqaaba cawana war dee ninkii caalimkaa sheekii ahaa waa la xoreeyey oo ninkii yaziid ibnu cadaa abu cawaana uu xoreeyey bal ku kalaho dee tahniyadeeya arrinkaas ninkana waa nin la garanayo waxaa la idhaha subaxdii bay dee dadki yimaadeen kolba koox baa timaada iyagoo tahniyadaynayo lada si fiican baad yeeshay yaziidow isaguna wax ka jiray muu jirin intii hore waaba is-adkeeyo or waxba jiraan buu yihi markaasu yihi ma dadka intaa leg baa la celinayaayo inuu markii dambe inkiri yidha waxba jirana waa iska daayo siibuu dee xaqiiqa ahaan isagii isagoo go-an tahay ayuu ku xoreeyo uu ku xoreey waa kelimadii u lahaa hal baad ku idhahameen hal buu u yidhi o de halkii waa taasa sidii ba abucawaana kuwa xoreeya wadax ibnu cabdillahi alyashkuri nisbadna waa taabaan leenahay an cadaain cadahan ka dambeeya waa cadaa ibnu saaib horeynu usoo maray kolley cadaayaashana ibnu abi rabax iyo ibnu yasaar iyo ibnu saaib iyo de waa kuwaynu soo aragnay laakiin hore sidaan usoo sheegnay ba cadaa ibnu saaib sidiisa iqaha u noqdee waa nin dadkii markii dambe xifdigoodu xumaaday ikhtilaadku ku yimi ah kuwaasna xukun bay leeyihiin oo axaadiistoodii hadday kala soocan tahay xadiidkii qabla alikhtilaad iyo bacd alikhtilaad kii qabla alikhtilaadna waa la qaataa bacda alikhtilaadna waa laga tagaa se lagu kala soocana waa dadkii la kulmay oo dadkii hore ula kulmay intii uu xifdigiisu fiicnaana dee xadiidkooda oo siday shucbe iyo sufyaanyada iyo xamadadii ay yihiin oo kale raggii berigii dambe la kulmay ama aan la kala garanayn labadii ka hore iyo ka dambena xadiidkiisa waa laga taga abucawaanna wuxuu ahaa bacda alikhtilaad dadkii wax ka wariyey waa ikhtilaad dabadii waktigaa dambe dadkii wariyay barhkood baa waxay dhahaan labada goorba ula kulmay laakiin muu kala soocahayn oo ma kala soocno saa daraaddeed waa halkan waxaa kuba imanaya xadiidkan ama aharkan in cadaa in bacda alikhtilaad buu abucawaana riwaayadiisu ahaydba weeye oo bal waana kalaamka imika inoo jiraya halkan waana mawquufe can saciid ibni jubairin can ibni cabaasin qaala ida cabasa axadukum axadkiin hadduu indhiso faqaala wuha alxamdu lilah faina qaala lmalaku malagii baa wuxuu odhanaya yaanu isagu maqlinbe rablcaalamiin oo waa u kordhinaya oo macnaa de hadduu alxamdulilah ku gaaftoomo faida qaala rablcaalamiina hadduu yidhaaho alxamdu lilaahi rabcaala rabi lcaalamiin de oo rablcaalamiin de waa lafdiga ayaan sidiisa ama jumladu halkan sida ugu jira ayaan lafdigeeda eegeynaaye de laakiin markay xamdigii la socotay alxamdulilahi rabi lcaalamiin weeye hadduu shaksigu marka horeba israaciyo qaala malaku malagii baa odhanaya yarxamuka allaha ku naxariisto taasuu ku odhanaya bal kolley xaafid ibnu xajar oo kale oo dabaraad iyo kitaabkeenan wada tiriya siad kubasi sidaasa kuma sugnu idhaa malaa yar dee hadduu mutaabacaad iyo waxyaala leeyahay kolley kalaamkiisuna waa jira halkaas bal waxaan leeyahay hunta inooguma sugan ruuxu alxamdulilah horta waa lagu gaabsan karaa baan idhi axaadiidii kale inooguma timi alxamdu lilahi rabi lcaalamiin hadduu sii siyaadiyana kolley waa khayr iyo ammaan ilaahay oo siyaado ah weeye soona aroortay halkana waxaaba inooguma sugan malagu inuu u taabyeelayo haddii kalena malagii dee wax kaleu ku kordhiyaa ma jirte inuu isagu tashmiidkii laba iman iyo ducadii u ducaynaya yarxamuka allah bal axaadiisna way noo dambaysa haddii ala idhaha lakin waxaan leenahay alxamdulilah iyo alxamdulilah rabi lcaalamiin alxamdulilah cala kuli xaal intuba way soo aroortay intaba axaadiis bay inooguma timi xdثna mوسى بن iسmاعيل qال xdثna cبدالعزيز بن أbي سلمة qال xdثna cبداللahi بن dinar عن أbي صالح الsmاni الsmاn waa xirfadii waa kii subagli weeye subaga iyo zaydka iyo waxaasu de intuu magaalo ka keenu magaalo kala geyn jiray oo tan bay tahay oo de waa cabdالlahi بن dakwani الsmاn waa shaqadiisii الزayatna waa la yidhah zaydkii waana de kolley waa waxyaalihii nisbada uba imanaya markay xerfo tahay wasanka facaal oo kale sabman waa subagleh zayaadna waa saliidla waa ka dee waxaan kaba iibinaye qaad waxaanu ka shaqayn jire can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala idaa cadasa hadduu hidhisay axadkiin falyaqul ha yidhaaho alxamdu lilaahi haba yidhaaho xadiidka daahirkiisna muxuu inoo keenayaaba dee waa amar ah inuu waajiba tahay waayo amarkan cad baa kuba yimi ha yidhaaho waa la amray alxamdulilah haba yidhaaho lakiin imaam nawowi ba raximah اllahu tacaala xadiidka daahirkiisu taade wuxuu soo naqliyaa inay laysku waafaqsan yahay in qowlkan oo xamdigani uu sunno yaheenu waajib ahayn ama iyada ruuxa kale wuxuu odhanaya waa taa aynu soo marnay xaq bay kuba tee iyada casharkan ka dambeeya ayaa taas masaladii ay nooguba iman doontaa mawaajiba tashmiidku iyo wa ruuxan labaad laakiin baltiisa daahirku waa inuu waajib yahay imaam nawowi baa laakiin soo naqliyey culimadu inay isku waafaqsanyiin amarkan inay ka dhigeen linadbi istixbaab kaba dhigeen فإdا qاaل haduu yidhaah الحaمduلله فalyqل lah أخوه walaalkii aw صaaxiب waa ruuxa kolba markaa la jooga maqlaya ha yidhaaho يرحaمka الله ducadaas isagu ilaahay markuu nicmadaa ugu nicmeeyey uu ilaahay ugu xamdiyey ee waa khayrka laba yimi baa lagaba abaal marinaya hau duceeye يرحaمka الlah فإdا qاaلa lahu يرحaمka الlah haduu صaaxiibkii ama ninkii la joogay يرحaمka الlah isaga u kuba yidhaaho فalyqل ha yidhaaho isagu isagoo isaguna dee uu duceeye ducadii abaalkeedii celinaya yhdika اllah wayuslix baale kole lafdiga صaxiixa yahdiikum اllah wayuslixu baalakum buu ahaa waa isla mid haddii khiطaabkii la jamciyo iyo haddii la ifraadiyo sida xadiidkan allaha ku hanuuniya ama ilaahay uu ku hanuuninaya waan u fiicnaynayaa xaaladaada macnaa waa ducana allaha ku hanuuniyo oo ha fiicneeyo xaalkaaga iyo baalkaaga haba fiicneeyo qaala abu cabdillaahi wuxuu yihi waa bukhaari hadda eeg waa sulba aa inagu badnayn saaka mar horena waa tanaan soo aragnay ahbatu maa kii ka ugu sugnaansho badan yurwaa la warinaya fii hada lbaabi baabka baabka waxay ujeedaan mawduucan waa xaggan tashmiidka oo kale iyo xamdigan marka cudaas iyo hindhise dabadeed waxaa la odhanayo labada dhinacba wixii axaadiiee kuba timi ka ugu sugan ugu xoog badani waa hada alxadiidu aladii yurwaa can abi saalixin macnaa axaadiiii baabkan kuba timid dee waxyaalo kalea inoo dambeeya baabkuna abwaabbaa istaba socon doonta laakiin xadiidkan imika abu saalix lagaba wariyey ayaa ugu sixo badan buu leeyahy ugaba sugan baabu tashmiit lcaadisi bal shantan meer ay hadhay baan baabkan waana yar dheeriya laakiin dhib ma laha ruuxii caadiska ahaa u ducayntiisa kole daa masalada ka hadlayna laqbada un ilaashada xadaثana moxamed ibnu salaami qaala akhbarani alfazaariyu maal dhawid baan alfazaariyu nisbadaa cidda u timi aan kaba soo hadalay oo marwan ibnu mucaawiye iyo ibrahim ibnu moxamed waana marwan sa maalinta hore ninkana waa marwan waayo ninkan cabdiraxmaan ibnu ziyaad ka warinaya waa marwane can cabdiraxmaan ibni ziyaad ibni ancmin alifriqiyi horeynu kitaabka bilowyadiisii usoo maray waa ninay culimadu kolkal xaggan xifdigiisa iyo jaanibka ha u daciifiyaan laakiin caabidna ahaa amaar bilmacruuf iyo dadkii amaarinteedna hayntiina ahaa ifriqiyadana waa tunis iyo waxaa la yidhaha markii la furtay dhulkaas ninkii ugu horreeyey ama ilmihii ugu horreeye muslimiinta ugu dhashaa buu ahaabe qaala wuxuu yihi ninkaasi xadaanii abi aabihii oo ziyaad ibnu ancum la ydhaah horena aynaan usoo arag aabihii marka la eego waxa weeyaan kitaabkeennana inanku axaadiid kalu ku lahaaye laakiin ziyaad ibnu ancum ashacbani alifriqi waa nisbadu inanka weeye aabihii lama yidhaah ashacbani weeye nisbadu waa nin hiqaasoo xaafid kaba cabiro taabiciintii dhaxaa kitaabkeennan adab ulmufrad oo keliya kuba sugan kitaabkeennana riwaayadan unbuu ku leeyahay xadiidkan makaan hayna unbuu kuba leeyay ibnu xibbaanna hiqaadka uu kuba soo sheegay ayaa wuxuu yihi xadaanii abi annahum kaanuu waxay ahaayeen guzaatan fi lbaxri niman duulaya oo badda zamana mucaawiyata waqtigii mucaawiya macnaa waqtigii mucaawiya khilaafadiisii ayay badda iyagoo doonya ama maraakiib la socday raaceen waani duulayeen oo dee reer ruum baa dagaal kaba dhexeeyey waa badda cad un weeye badan dee markaas ay iyagu joogeenba taas oo kale kolley abu ayub alansaarina bal dee isagoo ghaazia hadda dhowr iyo toddobaatan ama siddeetan meelaa gaadhay waayo waqtigii rasuulka ilaahi madiina yimi xaas buu lahaa waqtiyadan uu dhintayna koob iyo kontonkii hijiraday ahayd abwaabta qustantiniya magaaladan istanbul la yidhaha imika oo markaa dee qustantiniya la odhanayo caasimadii beesando ahayd taas baa duleedadeeda iyo kelimadeeda xusunteeda ayaa ayuu halkaasu ku aasan yahay oo uu kuba dhintay ba lama dirin halkaasuu kuba dhintay isagoo dadaasna aha ghaazina ah kolley waa waqtiyadaa imika fandama markabuna markabkayagiibaa wuxuu ku biiro u dudmay ilaa markabi abi ayub alansaariy kolley riwaayo uu tahdiibulkamaal saaxiibkii soo naqliyo meel marsaa waa meel doonyaha meelahan lagu xidhaa ayay isugu yimaadeen oo markabkayagiibaa wuxuu kusoo dudmay oo uu kusoo dhawaado dee dhinaca soo saaray markabkii abi ayub falama xadara hadaa'una markii waqtigan cuntada yada cunayna ama qadadayadii ay timi ee cuntadiina la karsaday nin baana u karinayay ayaa arsalnaa ilayhi cid uba dirnay faataanaa wuu noo yimi waa abu ayub bay u direen iyo sidaa dee tahdiib haddaan eegno maca dadkii doonidiisa faqaala wuxuu uhi dacawtumunii waa ii yeedheen walxaal ana saa'imun aan soomanahay waan soomanaabe laakiin kol haddaa ii yeedheen falam yakun lii iima sugnaanin buddun maaran iyo dee meel aan uga leexdo weeye min an ujiibakum waan ku qasbanaa inaan idin ajiibo anoo sooman maxaan u yahay liannii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu rasuulka ilaahay baan maqlay isagoo ku qowlaya ina lilmuslimi muslimka waxaa u sugnaaday calىa akhiihi sita khisaalin waajibatin lix khasladoodoo waajiba muslimku muslimka kale ku leeyay eeg waajibbaa lagaba cabiray halkan waana taan leeya casharka ka dambeeyaan masalada yar eegi doonaa in taraka minhaa shayan hadduu wax kamida ka taga lixdaas oo uu gudan waayo faqad taraka xaqan xaquu ka tegay waajiban waajib ahaayo liakhiihi walaalkii u sugnaa calayhi isaga korkiisa maxaa lixduu yahay yusalimu calayhi uu salaamaya idaa laqiyahu marka uu la kulmo wayujiibuhu uu ajiibaya idaa dacahu sanoo kale cunta iyo markuu uguba yeedho wayushamitu maxalu shaahidkuna halkan weeye waa u ducaynaya arxamuka allah buu odhanaya idaa cadasa hadduu hindhisu alxamdulilah isaguna yidhaa wayacuuduhu uu booqanaya idaa marida hadduu xanuunsado wayaxduruhu waanu xaadiraya idaa maatow janaasadiisu raacaya ama waana ku tukanaya hadduu dhinto wayansaxu waanu u naseexayn ida sasaxu kulle xadiid muslim oo lixduba ay kuba yimaadeen baa jirtay laakiin intan ah fain taraka minha shaya faqad taraka xaqa waajiba liakhiihi caleyhi baan xadiidka la socono qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya ninkii ziyaad baa odhanaya wakaana macanaa waxa anaga nala socday rajulu nin mazaxun kaftan badan yaquulu lirajuli ninkaasna wuxuu ku odhanayey nin asaaba dacaamanaa cuntayadadi asiibay kollay nusqooyinka qaarkood waxaa dhacay lisaaxiibi dacaamina waa ninkii cuntada uhayay nafaqada ay u dhiibteen malaa u diyaarinaya cuntadoodna bal waxyaalahaas oo cuntada iyada asiibay waa laftiga kale haddaan eegno waa ninkii cuntadoodii waxaa ka dee ay u dhiibteene ka mas-uulka ahaa ayaa wuxuu ku odhanayey jazaaka allahu khayran wabiron hadalka maana kaftan ilaahay khayr iyo dee markaa ama cunto uu keeno ama wax biri iyo ixsaan iyo khayr allah kugu abaalmariyo faqadib caley ninkii baa ka cadhooday xiina agar al hadiyo goor uu odhanaya ninkii baa adugu hadalkiisii dee wuxuu u qaatay duco inaanay ka ahayn dee kaftankiisii badnaa ay tahay waana ka ku celceliyo uu kaba cadhooday markuu kuba badiyey faqaala liabi ayuba ninkii mazaxaba wa ayuu ku yihi maa tara bal ka waran maxaad u arkaysaa fi rajulinin idaa qultu lahu markaan ku idha jazaaka allahu khayra wabiran qadiba cadhoonaya marka intaa idhaa cadhoonaya washatamani ibcaaya aniga faqaala abu ayuba abu ayub ba wuxuu yihi inaa kunaa naquulu waxaan kuwa yidhaahaa ina man lam yuslixu lkhayru ninka aan khayrku hagaajin aan khayrka ku raali noqon aslaxahu sharu sharkaa fiicneeya faaqlaba calayhi baa ii taala kolleyna malaa faaqlib calayhina waa laga yaabaa inay noqoto hadalka ku dabagedi oo hadalkii kol aduu taa khayrka ninkaan khayrku hagaajin sharkaa hagaajiye hadalkii dee u rogbo haddaba wax kale oo ka duwan kuwa dheh oo dee ama khayrka adigu ducaynaysa aduu aqbali waaye ama faaqlaba calayhi ninkii baa hadalkii adigu ku dabagediyeyo faqaala lahu wuxuu ku yihi xiina tawa maalintii dambe markuu yimi jazaaka allahu shar sharan wacuran halkii jazaaka allahu khayra wabiran uutan ku bedelay allaha kugu abaalmariya shar wacuran caynta fatxadeeda iyo damadeedaba way tahay curigu ama alcaru waa cadhada waaya ilaahay shar iyo cadho ha kugu abaalmariya taas buu ihi fadaxika ninkii markii hore cadhoonayay ayuubaa qoslay wa radiya wuu raali noqday wa qaala wuxuu yihi maa tadacu mazaax mazaaxaka niyo kaftankaagii miyaada daynay hadalkii daa kaftan umutanna u arkay habaar umu arag niyo miyaada daynahayn kaftankaagii faqaala rajulu ninkii baa wuxuu yihi jaza allahu aba ayuba alansaariyi khayran aba ayuba alansaariya khayran ilaahay ha ku abaalmariyo dee ninkii iga cadhoonaya waa kan qoslay waa kan qoslay aana cadhoodo isagaa tan ibaray buu leeyahay oo waa ka tan yidhi allah ha ku abaalmariyo maxalushaahidkuna waa xaggaa tashmiidka waana inoo socon doonaa casharka wallah subxana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk allahuma zidna walaa tanqus